warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal subax wanaagsan kulanti wacan khudbada warka xilligan ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah xiisad ka taagan galbeedka ismaamul goboleedka marakwet dilal ka dhacay magaalada muqdisho ee dalka soomaaliya wararka caalamkana waxaa ugu waaweyn ruushka oo duqeymo ka geystay dalka ukrain ugu doorkaroon waa subaxnimo isniina taarikhduun ay ku beegan tahay kow iyo labaatanka bisha saddexaad ee labada kun laba iyo labaatanka haatanna kusoo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran xiisad ayaa weli ka taagan deegaanka koytilaal ee galbeedka marakwet kadib markii laba qof oo la toogtay weerar looga shakisan yahay inay burcad ka dambeeyeen weerarkan oo dhacay gelinkii dambe ee shala ayaa waxaa ku dhaawacmay toddoba qof oo kale waxaana hadda lagu daaweynayaa cisbitaalka iteen iyo moy hosbital ee magaalada eldored siduu dhaawacood uu kala daran yahay in ka badan lix boqol oo neef oo lo ah ayaa la sheegay in intay socdeen weeraradu ay dhaceen burcadka aad ku hubaysna oo la rumaysan yahay inay ka yimaadeen deegaan kale goobjoogayaal ayaa warbaahinta u sheegeen kooxii weerarku soo abaabulay ku labisnaayeen dareyska booliiska waxaana wararka intaasi ku darayaan inay gubeen dukaamo dhowra weerarkan ayaa yimid kadib weerar kale oo sabtidii dhacay halkaasi oo xoolo aan tiradoodu la garanayn lagu qaatay dadkii ku dhintay weerarka ay fuliyeen burcaddaas ayaa midadkooda la geeyay cisbitaalka iteen hogaamiyaasha laga soo doortay deegaanka ay wax ka dhaceen iyo dadka deegaankaasi ayaa cambaarayay falka iyagoona sidoo kale ugu baaqi dowladda inay si deg dega wax uga qabato falalka amni darro ee saameeyey nolosha shacabka waxaa heerarkiisa ugu dambeeyey ee maraya xaaladaha koronafirus ee dalkani kenya iyadoona saacadihii lasoo dhaafay la diiwaangeliya kiisas dhan ee sagaal wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa sheegtay in hoosudhac weyn laga dareemayo xaaladaha caabuqa ee feyraska ee corona iyadoona shacabka lagu baaqay inay weli sii muujiyaan taxadar dheeraad ah toddobo ka mid a dadkii ugu dambeeyey cudurkan u haleelay waa ajaanib halka laba kale yihiin ee kenyan sidoo kale wasiirka caafimaadka ee dalka mister mutaikagwa ayaa bayaan ku sheegay in toban iyo sagaal bukaan cisbitaalada kala duwan looga daaweynaya xanuunka iyadoona boqol labaatan iyo toddoba ay guryaha daryeel ku helayaan hal bukaan ayaa ku jira qeybta daryeelka degdega i c u-da kaasoo ay xaaladiisu aada u daran tahay dhinaca kalena toban iyo afar bukaan ayaa xanuunka korona ka caafimaaday afar iyo labaatankii saacaynu soo dhaafnay waxaana dhammaan lagu daryeelay guryaha tan oo tirada guud ee bogsashada ay ka dhigaysaa saddex boqol toddobiy toban kun shan boqol sideetan iyo kow wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa sheegtay in aan la soo tabin dhimasho dheeraad oo la xiriirta covid nneteen balse dhimashada ayaa weliya shan kun lix boqol afartan iyo toddobo
star f m ka dhagayso garbaharey mawjada ah siddeetan iyo sagaal dhibic eber
haatanna dhanka soomaaliya ciidamo ka tirsan booliiska soomaaliya ayaa howlgallo lagu xaqiijinaya amniga waxa ay ka sameeyeen xaafado ka mid ah magaalada baraawe oo ah xarunta rasmiga ee maamulka koonfur galbeed walow maamulka uu ku sheegay in magaaladaasi hadda tahay mid xaaladeeda ay degan tahay ciidamadan ayaa howlgalka waxaa intiisa badan ay ka sameeyeen waddooyinka waaweyn ee degmada baraawe waddooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa degmadaasi iyaga oo sidoo kale baaraya gaadiidka noocyadiisa kala duwan iyo guryaha qaar oo ay degan yihiin dadka shacabka taliyaha booliiska degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose gaashaale maxamed salaada ayaa sheegay in howlgalkan uu yahay mid la joogtayn doono loogana hortegaya al-shabaab iyo kooxo burcad ah oo dhaca geysta sidoo kale wuxuu taliyuhu hadalkiisu intaasi ku daray in howlgallada ay noqon doonaan kuwa sii socda wuxuuna ugu baaqay inay shacabka ciidamada kala shaqeeyaan sugidda amniga si loo xaqiijiyo amniga guud ee degmadaasi magaalada baraawe ayaa waxay ka mid tahay meelaha amnigeeda ay si wanaagsan usoo hagaagayso iyadoo ciidamadu ay sheegeen inay sii samayn doonaan howlgallo aada u weyn madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed ayaa sheegay in maamulkiisa u noqday maamulkii ugu horreeya ee dhaqangeliya heshiiskii toddobiy tobankii bishii sebtembar sidoo kalena fuliya heshiiskii deegaan doorashada labaada laftagareen oo ka hadlayay munaasabad ka dhacday magaalada baydhabo ayuu sheegay in maamulka koonfur galbeed uu yahay midka ugu badan ee laga soo doorto xildhibaanada ugu badan laguna doorto ilaa toddobaatan iyo toddoba xildhibaan madaxweynaha koonfur galbeed ayaana soo hadal qaadin cabashadii ka imaanaysa kuraasta qaar oo guddiga doorashooyinka ay hakiyeen iyo musharaxiin loo diiday inay tartamaan kadib markii laga celiyey garoonka adancadda isagoona taasi weli soo hadal qaadin xildhibaanada gaaraya ilaa toddobaatan iyo toddoba ee laga soo doortay deegaanada koonfur galbeed ayuu ugu baaqay inay midnimo muujiyaan sidoo kalena awoodooda soo bandhigaan islamarkaasina aan la kala qaybinin dhanka isla wararka doorashada guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee maamulka hiirshabelle ayaa shaaciyay jadwalka doorashada laba ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee guddiga xulista ergada dooranaysa ee labadaasi kursi qoraal ka soo baxa ayaa lagu shaaciyay in maanta la diiwaangelinayo ergada doorashada iyo musharaxiinta labada kursi ee doorashadoodu maalinta berito ay ka dhacayso magaalada beledweyne kuwaasi oo kale ah hooba kow iyo toban oo dhowrkii sane lasoo dhaafay ku fadhiyo wasiirka hore ee amniga waa cabdirasaaq cumar maxamed kaasina sidoo kale isagana kursigaasi tartan weyn ula geli doono musharax kale hooba lixdan iyo saddex oo hadda ku fadhiyo wasiirka hore waxbarashada cabdulaahi goodax barre waxaana kuraastan ay ka mid tahay kuraasta isha lagu wadahayo maadaama tartan adaga ay halkaasi laga sugayo maamulka hiirshabelle ayaa la filayaa in isbuucyada soo socda uu soo gebagabeeyo doorashada kuraasta golaha shacabka waxaana weli magaalada jowhar uga harsan doorashada ilaa lix kursi ugu dambeyn kooxo weysan ayaa xalay waxaa degmada warta nabadda ee gobolka banaadir ay ku dileen laba qof oo dhallinyaro ah kuwaas oo ka mid ah dadka ku nool degmadaas iyaga oo daliilku kadib goobta ka baxsaday daliilkan oo dhacay saacado kala duwan ayaa labada dhallinyarada ah ee la dilay waxaana ka mid ahaa wiil lagu magacaabi jiray cabdifataax blaag waxaana sababaha dilkani lagu sheegay inay ka dambeeyeen kooxo burcadda oo dhaca u geysanaysay meelahay dililku ka kala dhaceen ee degmada warta nabadda ayaa waxaa tagay ciidamo ka tirsan kuwa booliiska soomaaliya balse aysan weli gacanta ku dhigin burcadkii dilku ka dambeeyey magaalada muqdisho ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa lagu dilay tobaniyo dhalinyaro ah kuwaasi oo sababsaday kooxo burcad oo doonayay inay ka dhacaan taleefoonadooda iyo waxa kale oo ay wataan waxaana daliilkaasi la sheegay in burcadku ay baxsadeen ilaa haddana gacan lagu hayn iyadoona dowladda soomaaliya ay sheegtay in burcad badan ay gacanta kusoo dhigeen kuwaasoo cadaaladda la marsiin doono haatanna wararkii ugu dambeeyey dhanka ruushka wararka naga soo gaaraya dalka ukrein ayaa sheegaya in ruushka uu jihooyin kala duwan ee ka tirsan magaalooyinka dalka ukrein uu ka fuliyey duqeymo aada u xoogan ruushka ayaana sheegay in ukrein ay haysato ilaa iyo shantii aroornimo ee lasoo dhaafay wakhtiga moscow si ay uga jawaabto yaboahobka dhigista iyo marinada bini-aadamnimada ruushka ayaana weli ku adkeysanaya in hubabka ay dhigaan ciidamada militariga ee dalka ukrein taasoo militariga ukrein iyaguna ay weerar xoogan ay kula jiraan ciidamada dalka ee ruushka tan iyo markii duulaanka ruushka oo lagu yeeray inuu yahay mid gardarro ah ayaa waxaa ruushka lagu soo waramayaa in ciidamo dhowr oo ka dilay ukrein sidoo kale dad shacab ee halkaasi ku nafaayeen caruurna ay ku jiraan sidoo kale dhanka ukrein iyaguna waxay sheegeen dhibaatooyin baaxad ah ay gaarsiiyeen ciidamada militariga ee dalka ruushka kuwaasi oo kusoo duulay weli waxaa rajo wanaagsan ee laga muujinayaa in wadahadallo nabadeeda ay dhexmaraan dalalka ukrein sidoo kale ruushka walow ilaa hadda aan waxal ah ee laga gaarin duqeymahana ay kusii socdaan ee dalka ukrein haatanna dhanka ciyaaraha kulamo aada u xiiso badan ayaa shalayto axad aheyd ee la dheelay kuwaasi oo ka tirsan horyaalka premier leaga kooxda leicester city waxay qaabishay kooxda brentford leicester ayaana ku adkaatay laba gool iyo hal halka kooxda tottenham ay saddex gool iyo hal kaga adkaatay kooxda westham united dhanka kulamada fa kaabka ee la dheelay kooxda crystal balace waxay afar gool iyo eber ku xasuuqday kooxda everton halka southampton oo gurigeeda joogtay manchester city ayaa afar iyo hal ku xasuuqday nottingham forest oo gurigeeda joogtay liverpool ayaa hal gool ee kaga adkaatay dhanka fa kaabka isku aadka xalay la sameeyey kooxda crystal balace waxay semi finalka ee qaabilaysaa kooxda chelsea halkaa sidoo kale kooxda manchester city iyo liverpool ay is arki doonaan bisha abriil iyadoona kulankaas uu noqon doono mid aad u xiiso badan dhammaan kulamadaas ee semi finalka waxay ka dhici doonaan garoonka wemley ay ku dheesh xulka qaranka boqortooyada ingiriiska ee dhanka laliga spain santadha kooxda sbanyol waxay hal gool kaga adkaatay kooxda malorka halka kadhis ay hal gool kaga adkaatay villareal saltavigo iyo real betis waxay ku heshiyeen eber eber si lamida sevilla iyo real sociedad ciyaartooda waxay kusoo dhammaatay min eber eber kooxda real madrid oo xalayta gurigeeda joogtay santiago banabo afar gool kooxda barcelona ayaana ku xasuuqday waa mid dunida oo dhan ee la fajacday maadaama kulamadii ugu dambeysay kooxda barcelona guuldarooyinay sidoo kale ay wajahayeen dhibaatooyin ay ku jirtay tan iyo markii uu xilka qabtay ee tababare shavi boqol soddon iyo afar maalmood kaliya iyo kooxda si haye isbedel weyn ayuuna ku sameeyey isagoona dhammaan kulamadii ugu dambeeyey kooxo waaweyn oo ka hortagay afar gool ayuuna kaga badanayay atletic madrid valencia ayaana ku jirtaa sidoo kale napoli iminkani xalay waxay xasuuqeen kooxda real madrid taasi oo dunida u caddaysay in kooxda barcelona ee qaab ciyaareedka lagu yaqaanay uu dib u soo celiyey tababare shavi dhanka sira italiana kooxda venecia samdoria ayaa laba gool kaga badisay emboli iyo verona hal hal ay ku hesheen juventus waxay labii eber kaga adkaatay salernitana halka roma ay saddex gool ku xasuuqday lazio bologna oo gurigeeda joogta atlanta ayaa hal kaga adkaatay germany bundesligana ego libsing frankfurt eber eber ay ku hesheen wolsburg bialverguson ayaa labii eber kaga badisay cologn iyo brusha dortmund hal hal ay ku hesheen kooxda monaco waxay saddex gool ay eber kaga adkaatay kooxda xaaladeeda xunta ay baris saint germain anjas waxay hal gool kaga badisay bresta boqdo montabilia labii eber waxaa ku adkaatay kooxda montabilia lorient strasbourg eber eber ay ku heshiiyeen renes waxay lix gool ku xasuuqday metalka reims iyo leon eber eber ay ku heshiin halka marsey laba gool iyo hal ay kaga adkaatay kooxda enice